ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay xarunta villa soomaaliya kadib markii uu kasoo laabtay dalka beljim oo uu kaga qayb galay shir dhinaca amniga soomaaliya loogaga hadlayay warbixin arrintan ku saabsan waxaa muqdisho kasoo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo maanta dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho kadib kulan looga hadlayay arrimaha amniga soomaaliya oo ugu soo gabagaboobay magaalada brussels ee wadanka biljamka ayaa shir jaraa-id oo uu ku qabtay xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya waxa uu uga warbixiyey natiijooyinkii wax ku-oolka ahaa ee shirkaasi ka soo baxay waxaana uu sheegay in midowda yurub uu soomaaliya ugu deeqay boqol milyan oo yuuro oo u dhiganta boqol iyo labaatan milyan oo dollar taasoo lagu kabi doono miisaaniyadda dowladda isagoo sidoo kalena tilmaamay in midowda yurub ay lacag gaaraysa siddeetan milyan oo yuuro oo u dhiganta boqol milyan oo dollar uu u qorsheeyey arrimaha ku wajahan ciidamada iyo xilliga kala guurka midowda yurub iyo dowladda soomaaliyeed waxay ku heshiiyeen arrimaha soo socda kow in midowda yurub uu siiyo kaalmo dhaqaale oo lagu kabi doono miisaaniyadda dalka oo gaaraysa boqol milyan oo yuuro taasoo ugu dhiganta qiyaastii boqol iyo labaatan milyan oo dollar lacagtaasi waxaa lagu kaalmayn doonaa dowladda soomaaliya si ay ugu kaalmaysato miisaaniyaddeeda waxaana loogu soo shubi doonaa bangiga dhex macnaheedu waxay tahay waa dhaqaale si toos ah midowda yurub uu siin doono dowladda soomaaliya sidoo kale midowda yurub iyo dowladda soomaaliya waxay ku heshiiyeen in mashruuca dibidhiska ciidanka iyo amniga qorshihii la soo ansixiyey kala guurka in midowda yurub ay ku kaalmeeyaan dhaqaale gaaraya siddeetan milyan oo yuuro oo u dhigma qiyaastii boqol milyan oo dollar ra-iisul wasaaraha ayaa dhinaca kala sheegay in midowda yurub ay ku heshiiyeen inay soomaaliya gacan ka siiyaan arrimaha kalluumaysiga iyo ka hortagga nabaad guurka waxaan ku heshiinay inay nagala shaqeeyaan arrimo ay ka mid yihiin horumarinta khayraadka gaar ahaan kalluumaysiga oo ay nagala shaqeeyaan sidii ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan uga faa'iidaysan lahaayeen sidii arrimaha khayraadka gaar ahaan kalluumaysiga looga munaafacadsan lahaa sidoo kale waxaan isla garannay inay nagala shaqeeyaan ka hortagga jaridda dhulka nabaad guurka iyo dhoofinta dhuxusha sharci darrada intaas ka sokow waxaan isla garannay in shirka caalamiga ah ee sanadkiiba mar la qabto oo lagu hormariyo arrimaha soomaaliya lagu qabto isla midowda yurub gaar ahaan magaalada brussels lix iyo labaatanka juun oo sanadkan taasoo ay ka wada qaybgeli doonaan madaxda soomaaliyeed iyo dad badan oo soomaaliyeed taasoo lagu falaqayn doono sidii soomaaliya loogu caawin lahaa dhaqaale iyo siyaasadba ugu dambayntii ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa sheegay in safarkii ay ku tageen dalka biljam iyo kulamadii ay la qaateen xubnihii ka socday beesha caalamka ay uga soo baxday aragti ah in caalamku qaab ka duwan sidii hore ay xilligan soomaaliya u eegayaan waxaana uu qaybaha kala duwan ee bulshada ka codsaday inay dowladda kala shaqeeyaan arrimaha midnimada iyo horumarinta amniga ugu dambayntii safarkii aan ku tagnay dalka beljum iyo wada shaqayntana dhex martay midowda yurub iyo annagoo ah dowladda soomaaliyeed waxaa ka muuqday geedi socod ah adduunyada inay soomaaliya ka aaminsan tahay soomaaliya cusub inay dhalatay ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaanna waxaan ugu bishaaraynayaa in maadaama adduunyada ay sidaas naga aaminsan tahay innaguna kulligeen si aan uga faa'iidaysanno fursadda haddaan idiin sheegay iyo kuwa kaleo na hor yaalla oo isi soo daba socda inaad nagala shaqaysaan midnimada iyo xoojinta qarannimada soomaaliyeed xasan kaafi qoyste v o a muqdisho